halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaasheena sharafta lahu kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinayo dhaktar cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashir inooga imanaya buugga nolosha uu inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka waa maanta waa anigoo ah ismahaan waxaana idin leeyahay dhegeysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aannu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegiinna u raaxeeya ah dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idin rajaynaynaa dhegaysi wacan halka aad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad noo haysaan wax talo ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyadan fadlan inoo soo qora cinwaankayaga dib ayaynu idinkala socodsiin doonaa bal intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan kuu rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka kororsan doontaan waxyaalo badan oo saro u qaadi kara aqoontaada xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadli doonaa dhigbaxa ka yimaada xinjirta bal inta aynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexana xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
werweriyo wanaagiyo galgacal nagu kaawaye hadaba walalabadilayka werweriyo wanaagiyo galgacal nagu kaawaye walbahaara jacayl bay weraabiye walbahaara jacayl bay weraabiye وشجرة الشهور كوارثين ورثاً يوكساً يسوعين ورثاً يوكساً يسوعين ورثاً يوكساً يسوعين ورثاً يوكساً يسوعين وذيقاذ همامو وقت يكسبي وذيقاذ همامو وقت يكسبي ويلهم بريه
haddaba dhigbaxa qaar ka mid ah oo xinjiraha aan ku samaysmin waa cuduro aada iyo aad mataqaanaa qofka bani aadanku inta badan u keena dhibaato maxaa yeele cudurada la yiraahdo ee lag of trombositis macnaha waxaa weeye cuduro aan aada u fara badan waxaa ka mid ah hemovilia marka hemovilia waa dhaxal malaha fogtarkii ama qaababkii xinjiraha qofka baniaadanka ee uga samaysmaya qofka baniaadanka markii dhig baxan dhiigga aada iyo aad ayuu u qulquli karayaa oo wuu bixi karayaa marka qaarkoodna qofka baniaadanka ilaahiyan baaba mataqaanaa dhiigga markay wax ku jiraan markaa bressure aad saartid ama gacantaasaa u qabatid waa iska istaagaa macnaha waxaa weeye jirka ayaa wuxuu soo sii daanayaa dhacaamo ah kuwa dhiigga joojinaya oo celinayo ama xididkii aruurinaya marka dhiigagaaseyti marka ay aruurayaan waxay ku aruurayaan mataqaana qaab mataqaana jirka uu leeyahay oo factors ah marka factoradaasi haddii aan qofka baniaadamka ku dhalanin ama cudurada qaar ka mid ah sida kansarka oo ku dhaca dhiigga ama xididada ku dhaca intaba badan waxay keenayaan dhibaato in dhiigga qofka baniaadamku uu iska qolqolo marka waxaa weye dhaawac yar baad ku gaaro oo factorkaas dhiigga xinjirina aadan lahayn oo mataqaanaa albamiinkii kamid ah gulbiinkii kamid aha intaba waxay ka samaysmiin blood plasmay ka samaysmiin marka waxaa weeye factors waa beerka ayaa sameeyo beerka ayaa mataqaanaa manafaqa jirkiisu kasoo dhaca islamarkaana asaga ayaa mataqaanaa ku habeeya qofka baniaadanka markii dhaawac uu gaaro marka waxaa weeye waxaa weeye cuduro aada iyo aada mataqaanaa ilmaha ku dhici karaya haddii ilmaha yararka ee barmajoorka la yiraahda xididihiis waa ay yaryihiin maqasyada ayaa dhaawaci karo uu dhiiggiisi istaag waayo qaababka dhiigga mataqaanaa ee uu ku bixi karo uu ku dhimi karo qofkii ayay ka mid tahay marka waxaa loo baahan yahay haddii foctriskaas qaar ka mid ah jirkaaga ka maqan yihiin waxaa loo baahan yahay in dakhtarkaa lo xirjada maxaa yeele dakhtarka wuxuu sameynayaa wixii oo dhaxal kugu yimaaday oo ka maqan jirkaagana waa la ogaanayaa wixii ay ku keenaa cuduro kamid ana ku keena waa la ogaanaya haddii aa u baahan tahay hormones in jirkaaga lagu celiyo ama dhacaano lagu celiyo si dad ha lagaga soo qaado ama daawo ahaan ha lagugu siiyaba macnaha iyadana waa la sameynaya marka hadday kusoo food saarto cudurada loo yaqaano mataqaana disorder of collagin macnaha waxaa waaye aada iyo aada ayay dhimasho u yihiin dhiig hadduu aad iyo aad u baxayo oo kaa istaaginin oo aadan joojin karin marka ugu horeyso tallaabada aad qaadayso oo tala-aan waxaa weeye meesha xididka inaad brashar aad saartid brasharkaasi waxaa kusurka maraa ku xiri kartaa oo faashid ayaa ku xiri kartaa ilaa daktarka aad kasoo gaartid waxaa cabdaysaa waxyaalaha fludiska ayaa cabdaysa oo biyaha kamid yihiin sida aa u gaari lahayd daktarka oo xidiidadaa hadii dilaacin xidiidadaa loo dili lahaa xubnahaaga la iskugu turi lahaa oo dhiigga loo celin lahaa haddii kale in dhiig lagugu shubo ama faktorkii kaa maqnaa ama waxyaalihii sababa xinjirowga si lagugu celin lahaa intaba waxaa loo baahan yahay in aad mataqaanaa la socdid marka haddaa ku arta noiska oo dha sankaaga dhiig ka imaanaya ama ilkaaga dhiig ka imaanaya ama mataqaanaa futadaada dhiig ka imaanaya ama jirkaaga meel intay go-oday dhiig ka imaanaya waa inaa kala soo saarta kulalka qarkiisa oo jiro waa iska jirtaa calaamada kamid ah sanka inuu dhiig ka yimaado infekshanada qaar kamid ah oo afka ku dhaca calaamadaha sida qaar kamid ah inay dhiig iska yimaado haddaa adigoo u qabo dhaxal ahaan oo dhiiggii inuu xujroobin ayagana dhiigooda aada u badana haddii infection caadi uu yahay oo dhiiggaasita infection keenaya oo dadkasi u yaqaan huuradii u yaqaanin ilkaha aan nadiifino iyadan dhiig ayaa ka yimaado oo waxa waye meesha nabaraa ka dhalnaya nabarka markii la dilaaciyo oo rumiga aad ku ku qabatidna dhiig ayaa ka imaanay kulalka sidoo kale sanka xididiisa ayuu dilaacin karaa rabjir aa dhici karo qufacaa ka mid ah shilkaa ka mid ah marka kuwaas xal baa loo heli karaya oo waa la istaajin karaya ha u qaadanin in mataqaanaa cuqdad intaa ka qaadid in dhiiggii xinjiru waayo jirkaaga ku jirin ay uu kugu dhacan marka waxaa loo baahan yahay naagaha urka leh sidoo kale haddii ay mataqaanaa dhigbaxan oo ay furmaan ayaga naftigooda waqtiga ee caadiga aan ahayn waa inay dakhtarka la xiriiraan si loo ogaado hadduu kansar urka ku yaalo iyo hadday tahay macnaha qaababkii xinjirowga qofka biniaadanka oo halaa maxaayl culeyska wuxuu keenayaa xididada qaar kamid ee furtada iyo caloosha hoose ama ayuu ku dhacaya culeyska uurka waa ay dilaaci karaan dhiig far badan ayaa iman karo marka ayaga naftigooda waxaa laga qabanayaa talaabooyinkii ee lagu xadidi lahaa ama talooyinkii lagu xadidi lahaa ee dhibaatooyinkaasi ti ay ka dhashay dhiiga qofka biniaadanka caruurta qabta sokorta sidoo kale ama maamadooda ka dhaxlaan ama hooyadooda ka dhaxlaan macnaha fitamiinkii la-aan darteeda waxaa laga yaabaa in ay naftigooda dhiig u baxaan marka waxaa loo baahan yahay haddii qofku dhiigga caadi u baxayo in la siiyo fitamiinka loo yaqaana k kaasoo xadidayo ayaa la siin karaa ayaa la siin karaya asaga ayaa joojinayo dhibaatada asayta dhiigga ee aan xijiro biri marka waxaa loo baahan yahay in aad ka taxdirtin
sidaan horey ba idinkusii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khalkhal waxaan filayaa inaad dhuxday kana faa-iideysatay waxyaalo fara badan haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysid talo iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qoro inala soo socodsii cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan bilaaja hoosteeda boondheera ay ku jirtaa bilaaja hoosteede boondheera ah bilaaja hoosteede boondheera ah Intilaa laga daaweeyo oo gaara waa intilaa laga daaweeyo oo gaara waa laga daaweeyo oo gaara waa intilaa laga daaweeyo oo gaara waa intilaa laga daaweeyo oo gaara waa laga daaweeyo oo gaara waa इलाज हो दे दे बोलेरा इलाज हो दे दे बोलेरा तुझका इलाज हो दे दे बोलेरा तुझका इलाज हो दे दे बोलेरा
waxaan hubaa inaad ka hesheen heestaas iyada ah haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkii xiisaha lahaa ee inooga imanaya kitaabka nolosha ee quduuska ah casharkeenna maanta mowduuciisu waxa uu ku saabsan yahay calaamadda dhammaadka da-da casharkaasi waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil bal inta ka horeysa aynu dhageysanno qasiidada ilaah ammaanka ah ee soo socota
iisoo nacaawiye adigaa awood lehe cabdutaadiyaanahe cabdudaan cadiskaa ku siiye cabshigaa sameeye iisoo nacaawiye adigaa awood lehe cabdutaadiyaanahe adigaa awoode arkaadiyaane isoo nacaawiye adigaa awoode arkaadiyaane isoo nacaawiye adigaa awoode arkaadiyaane isoo nacaawiye adigaa awoode arkaadiyaane isoo nacaawiye adigaa awoode arkaadiyaane
dhegeystayaaalka mudanow oona dhegeysanaya wakhtigaani waxaanu filayaa casharadahan inaad si fiican usoo dhegeysan oo la soo socoteen waayo cashar walba kan ku xigo ayaa wax ka sii muujinayo oo sii caddaynayo haddii aanu si isku xiriir ah u sii dhegeysanana waanu ka faa'iideynaa bal aan dhegeysanno haddaadan waxaan bilaabeynaa cutubka labaatan iyo afaraad ee matayos ee wakhtigan gaabanna waxaanu baranaynaa wax ku saabsan ee madaxan oo ah ciise wuxuu sii sheegay dumidda macbudka bal aan idiin akhriyo aadahanay intaan waxba ka horey ugu sii sheegin ciise ayaa macbudka ka baxay oo intuu tegayay ayaa xertiisii u timid inay tusaan dhimashada macbudka laakiin wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi miyaynan waxyaalahan oo dhan arkaynin runtii waxaan idinku leeyahay halkan lagu dul dayn maayo dhagax dhagax kale dushiisa oo aan la dumin doonin meeshaan haddana waxaanu arkaynaa wax kale oo ku saabsan balaayooyinka imaanaya haddii aan ku xirno taas ee dumidda macbudka oo goortuu buursaytuun fadhiistay xertii ayaa keli ahaan ugu timid oo waxay ku yidhaahdeen noo sheeg gormay waxyaalahaanu ahaan doonaan oo calaamadaha imaatanka iyo dhammaadka waqtiga dunidu maxay ahaan doontaa misne maxay tahay ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi iska eega yaan ladiin qaymeen jibin waayo qaar badan ayaa magacayga ku imaan doonaa oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay masiixa oo qaar badanna waxay dhihi doonaan qayna qayaano ahaan ay u imaan doonaan oo waxaad maqli doontaan dagaallo iyo dagaallo hadallo badan iska jira hana baqina waayo waxaasu waa inay dhacaan laakiin dhammaadku weli weeye waayo qurumaha waa inay kici doonaan boqortooyada waa inay waxyaalo badan ay kasii horay usii dhici doonaan kala duwanaan dhici doonta waa inaan horey kasii aragnaa walaalayaal waxaa jiray oon aragnay haddaba boqorkii wuxuu yidhi waa inaad aragtaan waxaa baas oo halleeya ee taga hadlay faro waxyaalaha ku saabsan ee meesha aad ka arki doontaan waxaa kaloon aragnay in ciise markuu sii hadlayay aan ka aragnay waxyaalo oo kala duwan bal haddana aayaddan oo labaatanaad ilaa labaatan iyo laba aan idin aqriyo barya inaad maaragtaa uu leeyahay noqon waktiga aad maaragtaa ka daba dhicin waayo markaas waxaa jiri doonto dhib weyn sida mid jiri jirin oo maanta aan lo- laga fikiri karin saa daraaddeed meel alla meeshii baktigu yaal halkaas ayaa gorayaduna isku aruuri doontaa haddii aanu si fiican usii fiirino waxaanu arkaynaa in waxyaalo kala duwan aan meeshaan ku aragnay waayo ciise wuxuu sii sheegayay dumidda macbudka tan oo uu ka hadlayay wax ku saabsan dhimashadiisa waayo intii aan sii baranaynay waxaanu barannay wax ku saabsan boqortooyada ilaah oo haddana waxaan sii wadnaa masaladii wax oo ku saabsaneed dhimashadiisa oo masalkan haddana wuxuu ku soo qabtay dumadda ee macbudka oona haray usii arki doono siday ku dumi doonto saa daraaddeed wuxuu leeyahay imaatanka lama yaqaan laakiin waxyaalo badan baa ka hor imaani doonaa oo dad badan iyo macallimo baa imaan doona oo sheegi doona inay yihiin masiixa inay yihiin macallimid oo maaragtay ayaga ay wax yaqaaniin laakiin intaanoo dhan waxaa waaye hordhaca ama waxyaalaha ka hor imaanaya masiixi dhabka ah imaatankiisa ka hore asagaana isku wadi waayo wuu ogaa oo horay ugu sii sheegay oo digniin uu siiyey si wax kasta oo yimaada ay iskaga aqbalin laakiin ay og- ogaadaan waxyaalaha imaanaya inay waxyaalo qaladan ay ku jiraan saa daraaddeed annagana maanta waxaa waaya inaan iska jirnaa waxyaalo badan baa imaan karaa waxbarashada naftinkeeda iyo akhriska iyo waxyaalaha nala bara waa inaan iska jirnaa waxa saxda aan qaadanno waxyaalaha saxda aan ahaynna aan iska jirnaa waayo rabbigu ma ogolaan doono wax kasto waayo wuu xukumi doonaa kuwa dadka luminayo oo asaga magaciisa ku imaanayaan
dhegeystayaasheena sharafta lehow maanta waxaa intaa inooga ig barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan kasoo baahino fadlan noo soo qora oo nala soo socodsiiya cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubarday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misan yamongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigu ha idinla jiro